wadooyinka hadda la bixinayo waxaa ka horeeyey wadooyin hore oo saddex kilomitira iyo xoogaa dad kilomitirada waxaa laga sameeyey deegaanka cadaada laga sameeyey degmada haddana waxaa furay wadooyin kale oo saddex kun iyo laba boqol saddex kun iyo laba boqol oo mitir ayagana waxaa loogu talagalay magaalada loogu talagalay waxaana maalgelinteeda iskale mashruuca j b l g program naga kaalmeeyey oo maalgelintaa bixiyey waxaa ka hor oo la dhisanaa isbitaalka weyn ee degmada cadaado oo ayaguna mashruucaas oo maalgeliyay j b l g degmada cadaado waxaa kasii horeeyey haddana oo qabtay iskuol iyo godshin oo ay sameeyeen dhammaan barnaamijkaas oo dhan waxaa maalgelinteeda iskalahaa j b l g ahaa hay-adaha u n k qaybada kala duwan ee daaqbixiyaalka dhammaan waxaas oo dhan mataqaanaa si wanaagsan ay socdaan mashruucaana waxaa daaqsa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo gudoomiyaha degmada cadaado dhammaanna faa-iidooyin badan ay uleeyihiin deegaanka sababtoo ah waxay ka qayb qaataan adeegyada bulshada waxay ka qayb qaadanayaan bidcda quruxda magaalada ee degmada dhammaantoodna waa shaqo ay u baahan yihiin deegaankii horumarinteeda waxaan rajeynaynaa hadda waxaa la qaali kari karaa in mataqaanaa magaalada gudaheeda oo ayada dhan ay wada noqoto wadooyin wada muhiim u ah ilaa dhaqaalahoo dhan iyo quruxda bidcda waan gartay wadooyinka ma kuwo cusub oo hadda la aas-aasayba mise kuwo horey u jiray ayaa la dayactirayaa
wadooyinka wadooyin hore u samaysnaa oo laakiin aan lahayn wadadii oo gaadiidka quruxdeedii bid ee mar laheyd ayaa hadda laga dhigay wadooyinka marka waxaa la sameeyaa marka ugu horeeda marka la rabo wado in la habeeyo wadada waxa laga dhigaa jai waxyaabaha hadda la wado oo ugu muhiimsan oo raba in laga sameeyo waayo wada jaya oo nadiifa oo gaadiidka iyo ganacsiga iyo bilacdaba inta mataqaanaa quruxdeeda soo celiya
waan gartay dhaqaalaha ku baxaya oo kale ma lasii shaaciyey wadooyinkaasi
marka ugu horeydaba wadooyinka la sameynayo tartana looba qabtaaba oo degmada iyo ay soo qayb qaataan iyo aad u qaabilsan qadaraashada ayaalo la yiraahdo qeymaha uu kacayna waa la shaaciyaa tartankaa laga soo qayb gelaya waa la shaaciyaa waa si transparency ay udhacaan waana wax mataqaanaa cab oo sanad walba ay soo qayb qaataan jeedka helgida iyo degmada cadaado
marka laga tago hay-adaha gacanta ka geysanaya iyagu dadka shacabka ah kaalinta ay ka qaadanayaan waacankee
ahaanba horta dawladaha hoose degmada cadaado qayb waxay ka tahay inay contribution boqolkiiba shar ay ku darto dhaqaalahaas mataqaanaa laga qabanayo deegaanka dadweynahana waxaa ka mas-uula dawladda hoose degmada cadaad ka mas-uula dadweynaha ka mas-uula sababta dawladdaas degmada cada cashuuraada bixiya cashuuraadka ay bixiyaan contributionkooda looga daraa inay mataqaana bixiyaan sababtoo ah dhaqaalaha dawladdaas waa dhaqaalaha dadweynaha
waan gartay wadooyinkaasi marka ay dhamaystirmaan dhismahooda ma gaadiidka noocyadooda kala duwan ayaa adeegsanaya mise gaadiid gaar ah oo loogu talagalay ayaa jira
dhamaan wadooyinkaas o dhan horta waa wadooyin dadweyne waxaa adeegsanaya gaadiidka noocyadooda kala duwana oo daciifiin ayaa adeegsanaya ma ahan wax mataqaanaa dawlad kaliya ay uxuran tahay dadweynaha hore may uxuran tahay waxaa loo qabanayana waa dadweynaha wadii xulan qurxan loona samaynayo
marka mashruucan hadda socda majay ayaa laga dhigayaa mise laamina waa lasii saarayaa
mashruucan xilligan hadda taaganya waxaa la saaraya waa jay markii oo loo helo constructiyo kale loo helona laamiga hore laga saaraya oo mataqaana uma baahna wax la yidhaahdo mataqaana dib habeen dambe waa laamiga horeha loo saaro
markaad eegto wadooyinkaasi oo kale muhiimadda ay ugu fadhiyaan magaalada ma qeybo lixaad leh ayay ku yaalaan mise waa wadooyin iska yar adeegsigooda
horta muhiimad weyn ay uleeyihiin sababtoo ah waa meelaha kaliya ee gaadiidka ugu badan yaha maraan meelaha la diyaariyay oo la sameynaya ganacsigii ayaa mataqaanaa qayb weynka ah oo tusaale ahaan wadadaas meesha ay martay oo laga sameeyey dukaamanki ganacsadii waqaaradii waxyaabahii hormaa loo adeegsanaya
waan gartay mar haddii wadada bilicdeeda la soo celiyo waxaa dhacda in hareeraha wadooyinka ay dad soo degaan oo ay ganacsiyo ka samaystaan kuwaas oo kale ma loo aqbali doonaa
marka ugu horeynaba wadada meesha ay marayda waxay dhex maraydaa meel magaaladii oo ku yaaliin dukaamankii iyo ganacsadii iyo guryihii guryihii geeska laga yaabaa inay mataqaanaa ganacsiga ula dhacaan oo ay ku dhamaato ma garan
waan gartay
marka sidaas waxay uga qayb qaadanaya bilicdii iyo quruxdii iyo ganacsigii dhammaan wixii dhan waxaa fudaynaya wadadii fudaynayda ugu dambeyn rajada aad ka qabtid aad isleedahay wadooyinkaasi haddii ay hirgelaan baahi badan oo ka jirtay dhanka wadooyinka ee cadaado ayay xaqabtiri doonaan
dhammaan horta wadooyinkan horta waxay kamid tahay wado kasta oo la habeeyo oo la qurxiyo oo la sameeyo adeegyada dhaqaalaha oo kor u kaca oo bulshada ay ka faa'iideystaan horta qayb ka noqonaydaa quruxdiina qayb ka noqonaydaa dadweynuhuna waxay ogaanayaan oo ayaga lafteeda qayb weyn ay ka qaadanaya inta degmadu ay u shaqeynaydo oo ay jeclaadaan dadweynuhoodu ay jeclaadaan maamulkooda degmadu ay jeclaadaan qaybay ka noqonaya ayaga lafteedu galmudugna muhiimad gaar ah unoqona wuxuu noqonaya horumar ay ayaguna sameeyeen oo deegaankii galmudug state ayaguna ay noqonaydo waxay ku faanaan waxyaabaha shaqooyinka oo horumarinta ka socda deegaanka marka faa'iidooyinkaa tirada badan ay wada leedahay ayada dhan dowladooduna dadku way jeclaanayaan ma garan